cudurka fistulada waa dhaawac caafimaad oo dhaca inta lagu jiro dhalmada gaar ahaan marka dhalmadu ay adkaato ama ay qaadato saacado badan iyadoo aan la helin gargaar caafimaad wuxuu sababaa ceeb guddoon bulsho iyo xanuun nafsi ah iyo mid jir ahaaneed oo culusa sababaha ugu weynaha ee keena cudurkan fistulada waxaa ka mid ah dhalmo adag oo aan la helin adeeg degdeg ah oo caafimaad nafaqa xumo iyo hooyada ah oo dhalmada la seexato muddo dheer ugu horreyn waxaan waraysi la yeelanay mid ka mid ah haweenka la kulmay marxaladdan iyadoo inoogu warbixisay xanuunkan iyo dhibaatooyinka ay kala kulantay waan ku dhaweey walaal sunguuni magacaygana waxaa la dhahaa qadar cabdulaahi maxamed marka maadaama maalinta baraarujinta haweenka ay tahay waan soo dhaweynayaa haweenka in la baraarujiyo oo xanuunkaas maxaanku dhahay haalista ee badanaa soo gaadha ayagoo wax uu soo gaari karaa ilaan rag muu soo gaari karaa dumarku buu soo gaari karaa ayagaa dhibana keligood u eh marka aad baan maalintaa keligood oo xuskooda ku kooban xanuunkaas hadda wax iga weydiisto badanaa isku furanka la dhaho maxaan kuleeta dhibka halista u geysta haweenka horta haddaan ani ahaan haddaan kaaga warramo ani si yaroo sakhiran oo aada u sakhiran oo alxamdulilah aada u yasiran buu ani iisoo gaadhay muddo yaroo saddex biloodan waan u xanuunsanaa anoo umulayo oo dhakhtar ku dhalayona isoo gaadhay marka walaahi dhib badan baan saddexdii bilood kala kulmay oo dee cunugiina waan qabsan waayey waan fadhiisan waayey sababtoo ah marka maxaan ku dhahay to xanuunkaas anugu igu dhacay tan kaaga sheekay laakiin si sakaran buu igu dhacay oo aada u sahlan dad kaleo ku dhacayna wuu jiraan oo waan arkay waxaan sidoo kale waraysi la yeelanay doctorse sahra cabdi oo ah madaxa amsihajka xaafadda bosnia ee degmada dobley oo aan ka waraysanay sidaa ay ula tacaalaan haweenka la kulma cudurka fistulada xilliga dhalmada magacaygu waa sahre cabdi xasan ahna madaxa m c h-ka bosnia hay-adda allayd ay gacanta ku hayso waa waa su-aal muhiima oo inta badan hooyooyinka uur kale ama hooyada inay umusha ay la kulanto inay hoos u go-do ama ay hoos u furanto taasna inta badan waxaa keena hooyooyinku inkastoo hadda boqolkiiba sagaashan aan dhihi karno ama boqolkiiba sagaashan iyo sagaal hadda ay wacyigelin badan markii la sameeyey hooyooyin m c h yada ay ku xidhan yihiin haddana waxaa jira in muxuu ahaa ay hooyooyinku mararka qaar ay la kulmaan oo hooyadii intay bannaankii kusoo umusho ooy hoos u furanto inay qarsato sheegi weydo hooyada dhibarashan ku dhaco strays qaado muxuu haayey rafaado infection qaado oo ay ku xanuunsato inta badan xitaa kuwa aan ku dhicin oo aan la kulmin inay inay ku dhaco hoos inayna u furmin waan u sheegnaa waa waxyaabo dhaca waa wax dhici kara